Degmada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxay ka mid tahay meelaha uu saameynta ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay muddada dheer, dalkuna la daalaa-dhacay dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeyso amni darro, waxbarasho, iyo caafimaad la'aan. Shacabka Buulamareer ayaa hadda wajahaya waxbarasho la'aan, kulana isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayay si wadajir ah u codsadeen in loo dhiso iskuulka ugu weyn magaalada oo hadda burbur xooggan ka jiro, isla markaana ay jirto baahi iskuul oo ay qabaan dadka deegaanka, carruurtooduna helin adeegga goob ay wax ku bartaan.
guddoomiyaha lagama maarmaan waaye inaan u sheegno gaar ahaan dhibaatada aan qabno ka iskuul ahaan tiitolkayga lama sheegin aniga laakiin iskuulka waaye tiitolkayga aniga oday ma ihi maamulka iskuulkan ka socdaa marka inta afkayga inta badan intii maxad celin ahaa waa u maxad celiyey hay-adda iom guddoomiyaha waxaan rabaa inaan u sheego baahida iskuulka ninka wax lagu weydiin lahaa isaga waay nasiibaan u yeelanay maanta Een, iskuulkan toddobaatan iyo afar ama toddobaatan iyo lix toddobaatameediyaa la dhisay maxaa u malaysaa haddii waxaad dareemay kacaanka naftirkiisa dawladdii markaas jirtay shan sano leeba ka horraysay ama lix sano leeba ka horraysay iskuulkan iskuul qaran waay maalintaasi ilaa maanta annagaa wax ku soo barannay kuwa annaga naga waa kan iskuulku waa dayacan yahay mudana guddoomiyi waa u jeedaa
waxaan salaamayaa macallimiinta iskuulka dhigaysa wax badan usoo dabar adeegay dhibaatooyinka jira oo aan dareemi karno ee sanin hayo xaaladiisa aan ognahay annaga oo aad aan uga warqabno ee, xagga dhaqaalaha ay ka liitaan xagga dhismihii ay ka liitaan xagga dhan kasta ay ka liitaan waxqabad badanna ay u baahan yihiin oo aan laga warqabin aad baan uga xunna ee, waxaanan waxaanan mar kasta gudbinaynaa oon sheegaynaa in iskuulkan wax laga qabto macallimiinta fiiro gaar loo yeesho maamulka iskuulka fiiro gaar loo yeesho deegaanka fiiro gaar in loo yeeshaan mar kasta ka shaqaynaynaa oo aan ku dadaalayna haddii ilaahay idmo ee, dhallinyarada i o m ay soo wakiilatay ee, hawshaan qaabkii loo agaasimi lahaa u soo wakiilatay ayaan halkan ka salaamayaa ee, waxaan u mahad celinaynaa dhammaan odayaal ee, maamul hooyooyin dhallinyaro qof walba shaqada booskiisa ayuu ka qabtay dadaal badan iyo dhabar adeeg badanna way muujiyeen aad baan ugu mahad celinaynaa Ma- mahad celinta ugu badan waxaa iskale allihii annagana qalqay ilaha annagana abuuray wax kastoo aan helayno waxaan ku helaynaa fadligiisa qof- macnaha waxa weeye aad baan ugu faraxsannahay waxaan haddana wax walba ka rajaynaynaa ilaah baan wax walba ka rajaynaynaa ilaahay laakiin wuxuu yidhi dadaala isu naxariista anna waa idin naxariisanaya Ee, waxaan rabnaa markaan annaguna isu naxariisanno suu ilaahay noogu naxariisto waxaan rabnaa si cadaalada inaan isla shaqayno waxaan rabnaa hadday amni tahay hadday eh, oday tahay hadday maamul eh, degmo tahay dhan kasta si wada jira in loo wada shaqeeyo iyo daacadnimo in loo wada shaqeeyo ayaan aan rajaynayaa hadduu ilaahay idmo